maamul goboleedyada dalka soomaaliya ayaa waxaa saaka uu shir uga furmayaa magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug waryaheena cabdiwaaxid macalin isxaaq ayaa warbixintan goordhow nooga soo diray magaalada dhuusamareeb madaxda dowlad goboleedyada iyo mas-uuliyiintii safarkooda ku weelisay ee ku sugnaa dhuusamareeb oo lahaa kulamo gaargaara oo ay kaga wada hadlayeen hanaanka loo wajahayo shirka ay isugu yimaadeen dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda soomaaliya ayay isku raaceen in shirku uu furmo saakay oo sabti ah kadib is-afgarad laga gaaray qodobada qaarkood ay isku maandhaafsanaayeen mas-uuliyiinta inkastoo shalay loo ballansanaa in shirku uu furmo haddana taa ma dhicin waxaana wararku ay sheegayaan in ay isku fahmi waayeen qodobada qaarkood hase ahaatee saacado badan kadib xal laga gaaray qodobadii furitaanka shirka dib u dhigay agaasimaha warfaafinta madaxtooyada dowlad goboleedka galmudug cabdiweli jaamac barre ayaa v o a u xaqiijiyey furitaanka shirka iyo qodobada looga hadlayo cabdiwaaxid aad baad u mahadsan tahay magaalada dhuusamareeb waxay ku jirtaa diyaargarowgii ugu dambeeyey ee la xidhiira qabsoomidda shirka wadatashiga dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee soomaaliya oo saaka lagu wado in uu ka furmo xarunta madaxtooyada dowlad goboleedka galmudug sida qorshadu yahay kulanka maanta wuxuu noqon doonaa mid gogolxaara amaba furitaana oo madaxda kala duwan ee dowlad goboleedyada sida madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saciid cabdulaahi dani madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle maxamed cabdiwaare iyo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya laftagareen iyo madaxweynaha dowlad goboleedka galmudugba ay halkaa ka jeedin doonaan hadal jeedin ku aadan shirka oo ay warbaahinta la wadaagi doonaan kadib maalinta xigta waxaa loo gudbi doonaa in si rasmiya loo gudagalo ajendaha shirka ee la xidhiira arrimaha xasaasiga ah amaba masiiriga ah oo ay ugu horeyso ee arrinta doorashooyinka oo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka soomaaliya ay doonayaan in ay ka arrinsadaan maadaama iminka la mariyo xaalad amaba wakti xasaasi ah oo isbay siyaasadeed dalka uu ka gudbayo isla markaana ay madaxdu doonayaan in ay aragti midaysan ka qaataan arrimaha masiiriga ah oo ay arrinta doorashooyinka ugu horeyso kadibna waxaa la rajeynayaa maalmo kadib in madaxdu ay si wadajira usoo saaraan war-saxaafadeed wadajira oo ay warbaahinta la xiriiri la wadaagi doonaan oo aragtidooda ku aadan iyo waxyaabihii shirka kasoo baxay ah martigelinta madaxda dowlad goboleedyada qaybta ka ah dowladda soomaaliya ayaa yimid ka gadaal markii ay saluug ka muujiyeen dib u dhac ku yimaada doorashada madaxda dowladda oo guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka soomaaliya ay dhowaan shaaciyeen in wakhtigii loogu talagalay doorashadu aysan ku dhici karin sababo farsamo oo jira awgeed ha yeeshee isu imaadka hogaamiyaasha maamulada ee dhuusamareeb kadib ayaa madaxda dowladda soomaaliya ay ku dhawaaqeen in doorashadu ay ku qabsoomi doonto wakhtigii loogu talagalay islamarkaana aysan jiri doonin muddo kororsi loo sameeyo hay-adaha dowladda si kastaba xaalka amni ee dhuusamareeb ayaa aad loo adkeeyey waxaana la hakiyey isu socodka dadka iyo gaadiidka ee gudaha magaalada dhinaca kale isku dhac kooban oo xalay ka dhacay waqooyiga magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa sida wararku ay sheegayaan sababay dhimashada saddex ruux iyo dhaawaca afar kale waxaana isku dhaca uu yimid kadib howlgal ciidamada booliska puntland ay ku qaadeen goob la sheegay in lagu iibinayay maandooriye cabdiwaaxid macalin isaaq v o a dhuusamareeb